madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqday xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada baaku ee waddanka azerbaijaan kuwaasi isugu jira xarumaha tamarta difaaca iyo horumarinta adeegyada dawliga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa booqday xarunta p p oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn caalamka ee qaabilsan soo saarista shidaalka iyo habeynta gaaska dabiiciga isagoo ugu gol lahaa in uu dul istaago awoodda waddanka azerbaijaan ee dhanka tamarta maadaama ay dhowaan labada dowladood kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo ku saabsan arrimaha shidaalka iyo tamarta intuu booqashadu ku joogay madaxweynuhu wuxuu warbixin ka dhagaystay khubrada farsamada uu la wadaagay sida ay xarunta ugu shaqayso amniga tamarta ee gobolka iyo suuqyada caalamka iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tilmaamay inuu booqashadaani ay fursad weyn u ahayd isdhaafsi khibradeed maadaama soomaaliya haatan waddo sahno lagu baarayo shidaalka oo la qorsheynayo in lasoo gabagabeeyo sanadkaani sidoo kale madaxweynaha ayaa booqday kumaandooska ciidanka qaranka azerbaijaan halkaasi uu kusoo dhaweeyey wasiirka gaashaadhigga waddanka azerbaijaan madaxweynaha waxaa loo soo bandhigay qalab casri ah oo ciidanka loogu sameeyey gudaha waddanka azerbaijaan dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqday xarunta adeegyada casriga ah ee ansan isagoo ku bogaadiyey dowladda waddanka azerbaijaan hanaanka horumarsan ee casriyeysan adeegyada dadweynaha wuxuu xusay in soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto khibraddan si loo horumariyo adeegyada dawliga ah ee danabeysan ee loo yaqaano e governance